asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habe wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsanee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinayna kuwooda ugu waaweyn mudano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed oo war ka soo saaray xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee maamulkaasi ka mucaaradka puntland oo si kulul kaga jawaabay war ka soo yeedhay madaxweynaha maamulkaasi gobolka banaadir iyo boqolaal dadweyne oo ka qayb galay isu soo bax loogu duceynayo shuhadadii ku baxday qaraxii ka dhacay afar iyo tobanka oktoobar lix sano ka hor tada gaadiidka cusub kala soo dega dekedda muqdisho oo eedayn u jeediyey wasaarad ka tirsan xukuumadda soomaaliya madaxweynaha somalilan oo eedeymo culculus u jeediyey maamulka puntland xilli uu ku hanjabay in maamulkiisu mar kale weerari doono gobolka sool dadaada caawa warka iyagu ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn wasaaraha israa'iil netanyahu oo booqday askarta joogta jiidda hore ee khasar
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal hol salaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oomo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal hol salaris
mar kale habeenimo wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen sabti ah xad ayaa soo geliso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha oktoobar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan haddii aanu ku bilowno xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya islamarkaasina deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa baaq ka soo saaray xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee maamulkaasi xubnahan ayaa waxa ay soo jeediyeen qodobo dhowr ah oo ay kaga hadlayaan xaaladda deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya bayaan ay soo saareen ayaana waxaa ugu muhiimsanaa saddex qodob oo ay u direen dowladda federaalk ee soomaaliya qodobka ugu horeeya ayay xildhibaanadan ku sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumaddiisu ay jawaab deg dega ay ka bixiyaan arrintaa ay sheegeen inay ahayd mid fool xun islamarkaasina ka dhacday garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho islamarkaasina lagula kacay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sidoo kale xildhibaanadan ayaa waxa ay sheegeen in guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ay xildhibaanadu u doorteen in ilaalinta xasaanada xildhibaanadu uu leeyahay in uu ku dhaqan waan idhaahda in uu ku dhaqanka xeroosaadka golaha shacabka uu si deg deg ah uu jawaab cad uga bixiyo arrintii lagula kacay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya sidoo kaleetana xildhibaanada kale ee loo diidan yahay inay u safraan deegaan doorashadoodii ayay ugu baaqeen guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya in uu mas-uuliyaddiisu u qaato xildhibaanadan ayaa sidoo kale qodobka saddexaad ay soo jeediyeen waxay ahayd in aysan xildhibaanadu marnaba ka raali noqon doonin in la baal maro heshiisyadii siyaasadeed oo ay garwadeenka ka ama uu garwadeenka ka ahaa nidhaade madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe warkan kasoo baxay xildhibaanada islamarkaasina ay kasoo saareen xaaladda cakarin ee deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa kusoo aadayo iyadoo horaanta toddobaadkan laga hor istaagay inuu magaalada beedhabo uu ka dego xildhibaan balaag oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kaasi oo uu ku eedeeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya inuu lahaa mas-uuliyadda qorshihii lagaga hor istaagay inuu ka dego magaalada beedhabo geesta kaleetana maamulka gobolka banaadir iyo boqolaal dadweynaha ayaa ka qaybgalay isu soo bax loogu duceynayo shuhadadii ku baxay qaraxii afar iyo tobanka oktoobar ka dhacay zoobe ama halka hadda loo yaqaano zoobe kaasi oo lix sano ka hor dhacay haddaba wariyaha iyaga safo cusmaan ayaa tagtay goobtii uu qaruxu ka dhacay lix sano ka hor warbixintan ayaana ka diyaarisa
guulamageeri codkii lama maqlo guulamageeri guulamageeri baraaruga magaalada ka bilowday muqdisho dhammaan gobollada dalku ku wajahan yahay
ayaan ahaa in maanta oo afariyo tobanka oktoobar ah lix sano ka hor dhacdadii halkan ka dhacday ee xanuunka badnayd islamarkaana ay ku dhafaayeen ku dhowaad kun qofood oo shacaba in ay ka baroor diiqaan sidoo kale banaanbaxan waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir oo uu horkacayo gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale xogayaha guud ee gobolka faysal caraale afrax iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulkaasi mas-uuliyiintan ayaa ugu horreyn shacabka halkan kula hadlay waxa ayna sheegeen in ay aad ugu xun yihiin dhacdadaasi islamarkaana maanta aanan la joogin xilli la baroor diiqo islamarkaana loo aari doono shacabkii halkani ku naf waayey markaas waxa waaye fulayaal waaye markii ay is arkaan eh, xoogagga dalka soomaaliyeed iyo dadka geesiyaasha gadaalay maraan oo waxay sameeyeen qarax ay dad masaakiin intii kusoo xiraanay naftooda soo halligaan ay iska soo hordhigaan waxaasu maanta waa beesh maanta waxaa la joogaa furuutaa la joogaa geedkay galaana laga dabagala waana lagu gubaa weliba waana lasoo afjarayaa kuwaasu kuwa maaragtay ma ahana hadda aan meeshaan ku tireeqay karna laakiin waxaa waaye insha allahu kadabkoodaa la gooyna waana la gooy inta dhimanna waa la dhammaystirayaa waxaan rabnaa inaan dadkaas hal meel uga soo jeesanno waxaan rabnaa inaan xusiisinno inaan la hilmaamin wixii ay geysteen oo meeshaan iyo meelo badan oo dalka soomaaliya ka mida ay ka geysteen dadka soomaaliya inay xusiistaan oo aan la hilmaamin inaan u sheegnaan rabnaa farriinta maanta dadka soomaaliyeed halkan ay ka dirayaan middaas weeye inaannan xu- inaannan hilmaamin dadkeenni ay dhammeeyeen ilaa iyo hadda ay isku dayaayeen inay dhammeeyaan inaanan hilmaansanayn tii halkaanna ha ugu darnaata aanna hilmaansanayn maalin weyna ay dadka soomaaliyeed ay ku tahay u malay maayo meeshaan dhibkii ay nimankaasu maalintaa ka geysteen qoys soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed meel kasta ha joogeen oo aysan taaban inay jirto u malay maayo gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa dhankiisa si faahfaahsan ugu hadlay dagaalada guud ahaan dalka ka socda ee looga xoraynayo al-shabaab ummaddan marka waxaan rabnaa maanta ardadii ku xas ku dhibaatoota halkan hooyooyinkii ku dhibaatooday ubadkii lagu dilay odayaashii wiilashoodii ku waayey ayaan xanuunka la qaybsanaynaa waa afar iyo tobankii oktoobar mar kastaba waxaan leennahay kuwaasi iska dhicin ayay mudan yihiin cabsidu maalin bay naftu go'aysaa naftu marka adoo sariirtaada ku jiiftay dhim- aad dhima kartaa adigoo baabuur saaranaad dhima kartaa adoo dukaan ka adeeganayaad dhima kartaa adigoo dagaalamayaad dhima kartaa marka yaan cabsi iyo doqonnimo yowsan cadowga nugu sii barbaarine cadowga aan meel uga soo wada jeesanno waa la socotiin madaxweynihii soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu intuu ka guura xafiiskiisii magaaladii ka tegey ou dhuusamareeb is- laba bilood iyo ziyaado u fadhiyey intaasna ay ahayd ulejeedadu inuu cadowga shabaab dalka ka xoreeyo
qaar ka mid ah shacabkii banaanbaxani qaybta ka ahaa ayaa dalsan la hadlay waxa ayna yidhaahdeen
akooyin iyo dhallinyaro oo saacan xitaa nolosha rajo ka lahaayeen aa ku dhinteen maalin aad u u muruga badan bay ahoo naxdin oo gacanteeda bidix aan waayey oo dadka dhan aan carro dhama kala garan waayey maalin aad ugu muruga badan bay ahayd oo aan aad u naxay oo waa- waa xitaa kooma aan galay waa garta waxaa qaban jirtay ma ka shaqaysaa hadda mase wax Ina hadda kama hadda kama shaqeeyo hadda iridaan ka shaqeey shaqo fududaan ka shaqeey shaqadii kale ma gaarta laakiin waa shaqo iska yar oo iska fudud maxaa qabataa waardiyaan ka ah meesha meesha haa
sidoo kale banaanbaxan waxaa qayb ka ahaa ololaha dhiigbixinta ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu dhowaan daafuray ee loogu magacdaray guul ama geeri taasoo ay hogaaminayeen dhallinyaro soomaaliyeed qaar ka mid ah dhallinyaradii hogaaminaysay ololahan ee dhiigbixinta ah ayaa dalsan la hadlay
bismillahi raxmaan raxiim magaalada muqdisho waxaa ka curtay sidaad aragtaan kacdoon shacab oo ay bulshada hogaaminayaan dhallinyarada waxaa ugu horeyse baraaruga shacabka ayaa ah bulshada si ay uga qayb qaadan lahayd ciribtirka iyo baacsiga khawaarijta ciribtirka iyo baacsiga khawaarijta tani waxay muujinaysaa isku soo baxa maanta ay isku soo baxeen bulshada soomaaliyeed ayagoo xusaayo ee u ducaynaya walaalahoodii cadowga uu ku xasuuqay fo- afar iyo tobankii oktoobar goobtan aan taagana ee zoobo in bulshadu ay hurdada ka toostay in bulshadu ay rabto nolol in bulshada dowladnimo xoogle ay u baahan tahay in bulshadu aysan u baahnayn wiil yar oo isqarxiya oo fikir ahaan lasoo qalday bulshada soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in fikirkan qaldan in guryaheenna ku jiraa wiilasheenna ee nalaga qalday ee aaminsan inaan gaalada nahay annagoo wala- wiilashooda ah Ya. marka shacabka soomaaliya waxaan rabnaa inay meel walbay joogaan ay ka qayb qaataan da- kacdoonka shacab ee magaalada muqdisho ka curtay wuxuu ku wajahan yahay dhammaan degmooyinka tuulooyinka iyo gobollada dalka oo dhan ballanteenna waa guul ama geeri allahu akbar sanad walba markii la gaaro afar iyo tobanka oktoobar shacabka iyo dowladda waxa ay sameeyaan bannaanbaxyo nuucan oo kale ah kuwaasoo loogu baroordiiqayo dadkii shacabka ahaa ee aan waxba galabsan ee naftooda ku waayey qaar kalena maanta ay eh, la dhiban yihiin dhaawacyadii ka soo gaaray safiic cismaan cabdulle dalsan t v isgoyska afar iyo tobanka oktoobar magaalada muqdisho
iyo mahadsantahay waryahayaga safaa geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino ganacsatada gaadiidka cusub ee gobolka banaadir iyo weliba guddiga gaadiidleyda ayaa cabasho ka muujiyey in ay gawaari ay kaga xayiran yihiin dekedda muqdisho waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir ayaa warkaa dhammaystiraya
annagu wasaaradda madaxweyne nooma khusayso ismaba aragnaba lacagta waxaan ku dhiibnaa wasaaradda gaadiidka dhexdeedaan lacagta ku dhiibnaa
ganacsatada gobolka banaadir ee gaadiidka cusub dekedda muqdisho gawaarida ka soo degsata iyo guddiga gaadiidleyda oo warbaahinta halkan shir jaraad ugu qabta ayaa waxa ay sheegeen inay cabasho ka yihiin wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk ee soomaaliya muddo lix maalmood ganacsatada gaadiidka cusub gobolka banaadir iyo guddiga gaadiidleyda waxaa dekedda muqdisho ugu xayiran gawaari cusub kuwaasoo ay sheegeen inay u xayiran yihiin wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya gawaarida ku xayiran dekedda muqdisho ayaa sida ay sheegeen waxaa ka maqan taargo leysin iyo buug oo ah waxyaabaha la-aantood gawaaridu aysan shaqayn karin waxaana intaas usii dheer in gawaarida dekedda ugu xayiran ganacsatadan maalin kasta looga qaado lacag kila ah oo u dhexaysa toban doolar ilaa iyo labaatan doolar balse ay diyaar u yihiin inay bixiyaan adeegyada lagu qabanayo gaadiidka ku xayiran ganacsatadan cabasho ay ganacsatada gaadiidka cusub iyo guddiga gaadiidleyda ugu tageen wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayay kala soo kulmeen weji kabax iyagoona lagu wargeliyey in aysan wasaaraddu u haynin taargo leysin iyo buug gudoomiyaha guddiga gaadiidka cusub ee gobolkan maxamuud cabdulaahi ducaale base iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cumar qaxooti ayaa ugu horeyn ka hadlay caqabadaha haysta waxaana sheegeen in cabasho ay ka yihiin wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada madaxda dowladda ayay ugu baaqeen inay wax ka qabato cabashadooda waxaan halkan dowladdeenna sharafta leh aadkan u qiimaha badan uga soo gudbinayaa cabasho guud oo muddo nagu socotay oo muddo nagu socotay dhib nagu socday muddo oo ka soo bilaabanaysa laba kun toban iyo toddobadii wixii ka horreeyey annaga iyo wasaaraddaas wax dhibi nama dhacoolin dukumentigaan ugu tagno si fudud baan uga heli jirnay dhibla'aan baan ku heli jirnay toddobiyo tobankii markii la yimid iyo wixii ka dambeeyo aan sagaalkii mise sideeddii bishan oktoobar oo hadda laga joogo shan lix beri laga joogo dhibkaas baan muddadaa soo qabnay waa waa annagii oo ganacsataa oo diyaar u ah canshuurtii dowladda doc walbay tahay inaan bixinno baan waxaan ku la'nahay dukumentigii lacagta aan dhiibayna nana kugu beddeli lahaa tusaale baabuur waxaa jirta ta- buugga naloo qoray naloo qoray axaddii aan soo dhaafnay midaan berriya maahana teedii kale naloo qoro subixii isniinta nala siiyey baabuurtii waan ku canshuurnay dekedday taallaa markee jaqaf baana soo bixin was- dowladdu waxay bixisay amar ah baabuur aana buug iyo taarga wada inuusan dekedda ka soo bixin maadaama amnigu xumaaday diyaar baanu ahayn waxaan ka qabnay lama arag agaasimayaasheedu noocyadii kaledu waa u tagnay waxay noo caddeeyeen inaysan wax qalaba oo ay wixii nagu siiyaan aysan haynin wasaaradda gaadiidka dhexdeedaan lacagta ku dhiibnaa laakiin rasiidka nala siiyo oo aan lacagta ku bixinno wasaaradda maaliyadda ku qoran muddo toban cisho ku dhow waxaa go'an dokumentiga iyo taarigadii baabuurta lagu wada jiray dekedana loogala soo bixi jiray oo ay ka mid yihiin taarigada buugga leysinka intaas way go'an tahay markay sidaasoo kale ay dhacdo oo ay go'do taarigada iyo buugga waxaa nagu dhacdaa annaga defish khasaaro ku dhacdo baabuurta dekeda ku xayirmayso oo uga- wasaaradda gaadiidka waa u sheegnay iyadoonan idaacad ahaynin ayaan si layfa ugu tagnay cidda ay qusaysa arrimahaas waa kala shirnay waxna way ka qaban weysay dowladdayna sharafta lahaana cabashadaas u soo gudbinaynaa cidda ka sarraysa labadaas wasaaradood qaar ka mid a ganacsatada gaadiidka cusub ee gobolka banaadir ee dekeda kala soo dega gawaarida kagana xayran dekeda gabaaridooda ayaa dhankooda goobta ka hadlay iyagoona sheegay caqabadaha ay wajahayaan codsi ayaana u direen madaxda dowladda waxaan ka cabanaynaa haddaan nahay eh, gaadiidleyda ganacsatada gaadiidleyda caqabad naga haysata wasaaradda gaadiidka caqabadaasoo ah inaan weynay taarigadii iyo dukumeentigii baabuurta Eh, hadda saacadda waxaa jirta baabuur toban beri in ka badan ku xayiran dekedda muqdisho tobankaas beri waxaa ku socota calaa maalin labaatan doolar oo baakina Eh, labaatankaas doolar baakinka baabuurta ku socoto taarigadii iyo lacagtii loogu talagalay oo wasaaradda gaadiidka waana waa dhiibnay kuwii ka dambeeyana way la xayiran yihiin waxaan ka codsanaynaa madaxda qaranka eh, caqabadda gaadiidley haysata oo soo laalaabata
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii wariyahayaga cabdisalaam juulla shaakir geesta kaletana siyaasiyiinta mucaaradka ah ee puntland ayaa eh, ka jawaabay war ka soo yeeray madaxweynaha maamulkaas madasha siyaasadda puntland oo maanta shir ku yeeshay eh, siyaasiyiintoodu magaalada garowe ee gobolka nugaal ayaa war ay soo saareen waxay ku dhaliileen hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni islamarkaasina waxa ay sheegeen in wado walba oo qaldan uu madaxweyne deni qaado mas-uuliyaddeedu in isagu uu qaadi doono waxay baaq u direen wakiilada beesha caalamka isimada dhaqanka culimaaodiinka iyo weliba qeybaha kala duwan ee bulshada iyagu ugu baaqay in eh, la hor istaago qorshaha madaxweyne deni uu ku doonayo inuu ku baalmaro heshiisyada bulsho siday hadalka u dhigeen wararkeena caawana waana idintaa nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio balson ee hankaagii sow haatan matelin warlxilyaabaa talalxil